xaaladda magaalada kismaayo ayaa caadi ku soo noqonaysa kadib iska horimaadyo dhiig ku daatay oo halkaasi ka dhacay maalintii sabtida maalintii shalayna waxaa kismaayo tegey wafdi heer wasiir ah oo dowladdu halkaasi u dirtay haddaba maxaa ugu wacan in xasaasiyad kale ka dhacdo kismaayo su-aashaas ayaa haaruun macruuf oo weydiiyey matt bryan oo qabiir ku xeeldheer ah arrimaha geeska afrika iyo soomaaliya ah waraysiga waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
kismaayo waxay ku taallaa dhulka soomaaliya ugu hodansan waa meel dadka ku nool ay dhaqan ahaan isaga dhow yihiin dadka kale waxaa lagu dagaalamayay in ka badan labaatan sannadood waxayna ku taallaa qayb ka mida soomaaliya oo ay xasiloonnidu ku yarayd waxaase arrinta ugu weyn ay tahay in marxaladdan lagu jiro ee la filayo in maamul loo sameeyo ay noqonayso mid si aadah ay ugu hardamaan dhinacyada kala duwan marka dhinaca kalena aan ka eego hubka iyo rasaasta gobolka yaalla waxay la tahay in gacanka hadal iyo rabshado ka dhaca ay yihiin kuwa aan laga fursan karin haruun macruuf ayaa weydiiyey mike briden in qorshe uu urur goboleedka igaad dabada ka riixayo oo ku aadan maamul samaynta kismaayo uu yahay midka saxda ah ee xasilooni ku soo dabaali kara gobolka iyo in kale wuxuuna ku jawaabay waxay la tahay qaabka igaad wax ku wado wuxuu ahaa muhim marka loo fiiriyo xaaladda gobollada koonfureed oo aysan keliya ku sugnayn kooxaha soomaalida ah iyo mas-uuliyiin danahooda eryanaya waxaa jooga rag ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ciidamo ku jiraan waxaa ku sugan ciidamo ethoobiyan ah iyo ciidamo kenyan ah oo ka tirsan amisom marka dhammaan dhinacyadaasi sida aan rasmiga ahayn meelahaasi uga taliyana waxay u baahan yihiin inay qayb ka noqdaan qorshaha maamulo samaynta jubbooyinka hanaanka igaad wax ku wadana waa mid isu keenay guddi saddex geesood ah sida dowladdii federaalka kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya ethoobiya iyo kenya waxayna isku dayayeen inay heshiis dhexdooda ah arrintan jubbooyinka ka gaaraan markii dowladda cusub ee rasmiga ah ee federaaliga ah ee soomaaliya la dhisay waxay dib uga yara joogsatay qorshahaasi markii hore heshiiska lagu ahaa waxaana socda wadaxaajoodyo u dhexeeya kenya ethoobiya iyo dowladda soomaaliya oo ku saabsan qaabka uu noqonayo hanaanka maamulo samaynta jubbooyinka iyo sida loo waafajin karo qorshaha xasilinta dowladda iyo istaraatiijiyaddeeda guud ee soomaaliya marka waxay la tahay is-afgarad ay gaaraan saddexdaa dowladood waa muhim maadaama ay saddexdoodaba ciidamo ka joogaan gobolka taasina waa midda u goolxaaraysa in ciidamada shisheeye ay dalka isaga baxaan oo soomaalida keligood ay damaanad qaadaan ammaanka iyo deganaanshaha dalkooda waxa uu haruun macruuf sidoo kale weydiiyey matt briden rabshadaha iyo xasaradaha ka taagan gobolka waxa ay ku keeni karaan doorka ciidamada kenya ee qabsaday magaalada sanadkii lasoo dhaafay iyagoo caawinaya maleeshiyaadka degaanka iyo ciidamada dowladda iyo aragtida siyaasadeed ee laga qabi karo wuxuuna ku jawaabay matt briden waa inaad xusuusataa buu yidhi in kenyaanku ay qabeen cabsi sharci ah oo dhinaca ammaanka ah markii ay soo galayeen soomaaliya al-shabaab ayaa ku sugnayd xuduudda oo rag ka tirsan mar walba ay kenya gudaha u galayeen waxay lahayd shabakad qalqalgelisay ammaanka kenya waxayna saldhig siisay xagjiriin kenyaan ah sida ururka xarunta dhallinyarada muslimiinta kenya ee hadda loo yaqaano al-hijra si ay tababar u siiso oo marka dambe ay kenya dib ugu noqdaan marka awooddii iyo maamulkii dawliga ahaa ee soomaaliya oo meesha ka maqnaa kenya dhabtii ma haysan dooq kale oo aan ahayn inay gasho oo ay iska nadiifiso dhulka xuduuddeeda ku teedsan hadda waxaa jirta dowlad soomaaliyeed waxaa jirta rajo la qabo oo ah in mas-uuliyiinta soomaaliya ay halkaasi maamulaan marka waxay la tahay su-aalaha la xidhiira dhexdhexaadnimada kenya waa mid ku xusan oo wax looga qaban karo oo keliya qorshaha urur goboleedka igaad faragelinta kenya ma aha mid hal dhinaca waa mid ethoobiya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ay isku raacsanaayeen waxaana sidoo kale faragelinta kor kala socotay beesha caalamka yaysanba ahaanin kenya ethoobiya kuwa arrimaha soomaaliya dhexdhexaadka ah maxaa yeelay danahooda gaarka ah ayay ka leeyihiin soomaaliya laakiin waxa ugu yaraan la isku dayayey in waxa ay samaynayaan ama howlgalladooda soomaaliya ay noqdaan kuwo muuqda oo aan mugdi ku jirin waana arrin waajib looga dhigay in hanaan loo wada dhan yahay in lagu wada ay tahay
waxaad dhegaysanayseen waraysigii maad briden oo ah qabiir ku xeeldheer arrimaha geeska afrika iyo soomaaliya oo u warramayey wariyahayaga haaruun macruuf hase yeeshee waxaa waraysigaasi soo koobayey maxamed colaad xasan